aad baad umahadsan tahay maanta xildhibaanaha ugu fara badan baa la ka talanay waxaanu ka shiraynay aayaha iyo danaha dadka reer galmudug si fiican baa shirkaas looga bilaabay si fiican waaga loogu dhammaaday wata
waa tahay marka een, waxyaabaha idiin muuqda ee hadda aad ka shirteen maxay yihiin
waxaa loo muuqda walaalo galmudug dhismaheeda culays fara badan baa shacabka reer galmudug ay waagii hore ka qabsaday juhdi badan bay geliyeen meelo fara badan baa la isu keenay shaqo badan baa aada loo qabtay waxaa loo muuqatay shaqadii iyo juhdigii fara badnaa ee maamulka iyo la geliyo shacabkuna geliyo dowladdii markaa jirtana ay gelisay runtii in wixii la majar hadaabiyey yaa loo muuqatay marka arrintaasaan ka wada hadalno oo aanu ka tashano oo sidii loo badbaadin lahaa galmudug arintaasaanu isugu nimid xildhibaanadiinna maanta muqdisho ku shiray intee dhantihiin
ilaa labaatan waa ka dhammeyn hadda anigu kow iyo laba ma dhihin laakiin tiro labaatan waa ka dhammeyn haye marka een, dabcan qodobo dhowr aad ka hadasheen een, ma waxaa ugu muhiimsanaa in isku dhafka galmudug iyo ahlu sunna aan system saxa loo soo marinin mase waxyaabo kaloo muhiim ah jiro aad ka hadasheen
runta waxaa ugu muhiimsanaa annagu ma aanu diidanayn heshiiska ahlusunna uusan maraadin la tagana ma aanu diidanayn laakiin waxaa noo muuqday dadkii talada wada lahaa inaan taladoodii waxba laga siin inaan ummadii galmudug dhowr iyo toban dooneed baa ku midooday inaan arrimahaas oo dhan la tixgelin in sharcigii lagu tuntay iyo dastuurkii xeeraasaadkii in lagu tuntay odayaashii dhaqanka lagu tuntay baarlamankii laftigiisii lagu tunto sharcigii la jebiyey waxyaalahaasaanu runtii aragnaa waxaanu rabnaa gobol dadku soomaaliya maanta nabad baa ka socota nabad in la isugu yimaado dadka in la heshiisiyo waa sanahay laakiin wax walba nidaam in loo soo maray u baahan yihiin waxyaabaha aan la baalmarin maxaa ka mid a ma ma in aan lala tashan dadkii een, galmudug dhistay ah
dadkii galmudug la dhexey lamalaba tashan dastuurkii waa lagu xadgudbay galmudug ay ku midoobay sideeda dastuur haddaad maqasho waxaa ansixiya tusaale haddaan kuu soo qaado shacab baa ansixiya ama erge shacab wakiil ka ah waxaa la yidhi dastuur baa la sameeyey baarlamaan baa a- ansixinaya arrintaas waa arrin aan sharciga caalamka waafaqsanayn ee iyo heshiis heshiisyada dastuurka ay waafaqsanayn weeye marka waxyaabo badan oo noocaasa oo ku tumanahaya shuruucdii ama caalamka u degsanaa ama galmudug ama dowladda federaalka u degsanaa oo aan wax toosinahayna wax burburina oo aan dib u heshiisiinta waafaqsanayn baanu aragnay arrimahaasaan la rabnaa inta waxaanu aysan gacanta ka bixin in la- insha allah inta la isaga yimaado wax la saxo loo malihin waa la heshiin dib u heshiisiinta ma deg ma diidanin waxaan rabnaa maamul jira oo maamulada jira wax la qaybsada inaan noqono laakiin waxaa lagaa marmaana in waxa si nidaam loo maro
ma dastuur cusub oo hadda la qoray aa jira oo aad aragtaan idinku
waa dastuur baa la sameeyey baa la yidhi dastuur baa la sameeyey waa duugii cagaarnaa oo kadaafi samaystoo kale u ah marka kaasaa la sameeyey baa la yidhi waa ergadii iyo shacabkii midna aysan waxba ka ogeyn
waa tahay marka waxaan ku weydiinayaa dastuurkaas dabcan ansixin buu rabaa yaa ansixinaya oo loo celinayaa
sharciyan dastuur haddii la yidhaahdo shacabkaa iskale inay ansixiyaan haddii shacabka ay suuragal noqon weydana erga inay ansixiso cid kaloo ansixin kartaa lama arko
dhinaca systemka een, xildhibaanadan lagu soo kordhiyay haddaad tihiin xildhibaanadii hore qaabka loo soo maray ayada ka waran
walaalow awood qaybsi waa qodob bay ahayd oo jabuuti lagu heshiisiiyey xildhibaan waxaan filayaa in af soomaali baa dadka ku wada hadlaya waxna waa wada leeyihiin in la wada hadli doono waxna la ansixi doono insha allahu
waa tahay marka een, qodobaad soo saarteen hadda qodobadiinu qaarkood talaa muuqata aad soo jeedinaysaan ee ku aadan in guddiyo la sameeyo guddiyadaasi maxay qaban doonaan
guddiyadaas walaala heshiiskii hore oo das- oo jabuuti bay ku jireen in guddiyo isku dhaf ah oo shaqadan iyo waxa la qabanayo ayagu si degan oo nidaamka waafaqsan oo waa- nidaamka dastuurka waafajiyay in la sameeyo guddiyadaas lama samayn waa la baal maray iyo waxay noqotay wax shaksiyaad ay iska maamulaan ayaana iska leeyihiin marka maanta qodobo fara badan baan soo saarnay dhammaan dadka iyo dalka dan u ah
madaxda galmudug madaxweyne ku-xigeenka warqaduu soo saaray dhowaantan waxaa ku qornay in dib loogu laabto heshiiska jabuuti sidee u aragtaa iyada arrintaas
arrintaas aad baan u waafaqsanahay waa arrintaas keliya xalka ku jira haddaan lagu laabana haddee dadku maanta soomaaliya jooga isma jajuubi karo dadka gobolada dhexaana dad isjajuubi karo ma ahan waa dad iswada yaqaana walaalo ah waa dad nabad sano oo colaad ka soo daalay oo in colaad la horiyo oo colaad maanta la horiyo fidna aysan ku habboonayn marka in dadka la yidhahdo walaalow maxaad ku heshiin maxaan ku heshiin karnaa in la yidhahdo waa lagaa maarmaan weeye
maanta dhuusamreeb kulana ka dhacay xildhibaanna ay yeesheen dabcan dastuur baa loo qaybiyaa la yidhi arrintaas ma la socotaan
arrintaas waa la socnaa waa arrintaan ku leeyahay xaq ba uma ahan dastuur in baarlamaan uu ansixiyo oo baarlamaan ka doodaan baarlamaanku wuxuu samayn karaa qodob buu amendment ku samayn karaa ama qodob buu raali karaa ama qodob buu meesha ka saari karaa ama qodob buu si kale u bedeli karaa qoraalkiisa laakiin dastuur waxba shaqo kuma laha dastuur erge iyo waxaa iskale saan kuu sheegaya iyo ummad shacab baa iskale
ugu dambayntii muxuu yahay baaqaa soo jeedinaysaa xildhibaane waxaan soo jeedinaynaa yaamina waxba la ordin qalaha dalka waa la wada leeyahay madaxweyne xaaf shalay meeshaan baarlamankaa doortay talaha dalkuna ummadday ka dhaxaysaa mina uusan jeerka gooni wax u gashan uusan la ordin talada ummadda hala shaqeeyo aana si